milka dhaafneen laanta af soomaaliga v o a isan kula sooteen idaacadda raadiyo baydhabo muujada tisiyo sagaal dhibiy shan magaartiis balbaysan rogdays walba maqalka idaacaddahaasiin wada deerahaya hamiin fayliya howdasiin kulana hiliyadan haataw saacado hob hadeertama howdan ku barateen ini howdahaasiin marsiina warkii hamiignama idaacadda raadiyo baydhabo oo oo ka diyaar le cabdirashiid ismaaciil canteena injineer mahadsanida xasan jookar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalaha kusoo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaala kuweeda uu door karoona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo laabtay koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo bedelay xubnihii eeenna la soo eedeeyey ee ku jiray guddigii doorashada waalidiin carruurtooda la geeyey eritrea oo maalinkii labaad banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare roobleh oo maanta booqday degmada daynile kiisaska cudurka koronaha virus ee soomaaliya oo markii ugu horreysay dalka laga waayey akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka u doorkaroona qaramada midoobay oo shaacisay in etoobiya ay ka jirto n macluul aada u daran waa habeennimo jimco ah dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha lixaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta si weyna loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweyne laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa qeyb ka noqon doona dadaalada ka socda magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka ee ku aadan in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo n islamarkaana laga hirgeliyo dalka lana dadejiyo n guddiyada cusub ee kuwii horey n loo eedeeyey lagu bedelay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo kala duwan ayaa kusoo dhoweeyey garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed madaxweyne laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha inagu soo aadan uu soo gaaro magaalada tambaydhabo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa la filayaa in ay ka bilowdaan arrimaha doorashooyinka oo guud ahaan dalka soomaaliya la filayo in ay ka bilowdaan maalmaha soo socda dhanka kale koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa bedelay xubnihii eena la soo eedeeyey ee ku jiray guddigii arrimaha doorashada soomaaliya maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa soo bedelay xubnihii eena la soo eedeeyey ee ku jiray guddigii doorashada ee lagu buransanaa kuwaasi oo eena kala shaandhayntooda ay maalmahan ay ka socotay magaalada muqdisho waxaana jira xubno ka tirsan kuwii ay soo gudbiyeen maamul goboleedyada oo dib loo celiyey kadib baaritaan ay sameeyeen guddigii eena loo xilsaaray arrimahaasi maamulka koonfur galbeed soomaaliya carahdee maamulka hirshabeelle ayaa afar xubnood eena ku soo bedelay xubnihii cabashada laga keenay ee ku jiray en guudiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya ayaa laba xubnood en soo bedeshay oo kale ah heer dowlad goboleed iyo heer federaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta booqday degmada daynile ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ka qayb galay munaasabad ay bulshada degmada dayniile ay ku soo dhoweynayeen kuna taageerayeen hogaaminta ra-iisul wasaare rooble ee arrimaha doorashooyinka iyo xasilinta caasimadda kaasi oo lagu qabtay xarunta degmada daynile munaasabadaasi oo uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada daynile ayaa waxaa kale oo ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya xubno ka socday labada gole ee baarlamanka soomaaliya maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiin iyo dadweyne aada u fara badan oo sitay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay ku taageerayeen ra-iisul wasaaraha dalka ra-iisul wasaare rooble ayaa kulamo inala qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan degmada daynile iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada daynile waalidiin caruurtooda la geeyey eritrea ayaa maalinkii labaad banaanbax waxay ka dhigeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waalidiintan oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa maanta mar kale waxay banaanbaxay ka dhigeen isgoyska kilomitir for ee magaalada muqdisho iyagoona ena dalbanayay in caruurtooda ena dib loogu soo celiyo banaanbaxyaashan oo watay booror ay ku qoran yihiin erayo ay ay ku dalbanayeen in caruurtooda ay dowladda soomaaliya dib ugu soo celiso dalka kuwaasi oo ay sheegeen in ay maqleen in ay ka qayb galeen dagaalkii n looga soo horjeeday kooxda t b l f ee ka dhacay waqooyiga itoobiya qaar ka mid ah waalidiinta banaanbaxaasi dhigayay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in nolol ama geeri ay ugu keenaan caruurtooda oo muddo sannado ah aysan arkin lana hadlin waxayna sidoo kale ay hadalkooda intaasi ku dareen in markii la qaadayay in dhallinyaradaasi ay dhaleen loo sheegay in la geynayo dalka qatar balse la geeyey dalka eritrea taasi oo shaki ku abuurtay waalidiinta waalidiintan maanta dibadbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan warbixin ka soo baxday qaramada midoobay lagu sheegay inay heleen eedeymo muujinaya in dhallinyaro soomaali ah ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka tigreega ee etoobiya kaasi oo u dhexeeyey ciidamada etoobiya iyo jabhadda t b l f balse dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa beenisay wararkaasi wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan abuukar dube oo shalay magaalada muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa beeniyey warkaasi islamarkaana ku sheegay in warkaasi n la siyaasideeyey oo dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee haatan xilka haya n la doonayo in lagu dhibaateeyo islamarkaana n mucaaradka ay ka dambeeyeen warkaasi been abuurka ah kiisaska cudurka koronaha ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ee dalka laga waayey wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhammaan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya laga waayey kiisaska cudurka koronaha afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sidoo kale wasaaradda ayaa maalmihii lasoo dhaafay een muujinaysay hoos u dhaca kiisaska cudurka koronaha caasimadda dalka marka laga reebo qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo laga helay kiisas aan badnayn warkan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sida tan u qornaa tirada afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay laga baaray covid toban iyo sagaal guud ahaana dalka ayaa gaaraysay toddoba boqol iyo toddobaatan ruux hal ruux xitaa lagama helin bogsashada guud ayay ku sheegtay wasaaradda kow iyo labaatan qof tirada guud ee laga helay soomaaliya afar iyo toban kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo sagaal bogsashada guud waa toddoba kun iyo lix iyo toban dhimashada guudna waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadke toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afar ruux halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalatan baydhabo qaramada midoobay ayaa shaacisay in etoobiya ay ka jirto macluul aada u daran madaxa arrimaha bani aadinimada ee qaramada midoobay mark lowcock ayaa sheegay in waqooyiga etoobiya ay ka jirto macluul aada u daran warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday in saddex boqol iyo konton kun oo qof ay ku nool yihiin xaalad aada u daran oo ka jirta gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee tigraay iyo sidoo kale gobolka dariska la ah ee amxaarada iyo canfarta gobolka tigraay waxaa halakeeyey eena dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda etoobiya iyo jabhadaha eena dalkaasi gaar ahaan t b l f waxaana ku barakacay hal dhibic toddoba milyan oo ruux warbixintan ayaa lagu sheegay in xaalado cunno ee gobolkaasi xaaladda cunno ee gobolkaasi tigraay ay gaartay heer een musiibo ah taasoo ay ku micnaysay qaramada midoobay gaajo iyo dhimasho een saamaysa een kooxo yar oo dad ah oo ku faafay dhul ballaaran barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee magaciisa loo soo gaabiyo w f b ururka cuntada iyo beeraha iyo hay-adda caruurta ee unisef ayaa dhammaantood waxay ku baaqeen in si deg deg een waxa looga qabto dhibaatada ka jirta gobolka tigraay ee dalkaasi etoobiya dad ku sugan magaalada humeera oo ah degmo aan ku godoonsan galbeedka tigreega ayaa warbaahinta u sheegay in ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macluul dad badan oo ka soo jeeda qowmiyadda tigreega ayaa waxay u qaxeen isku dhacyo awgood waxayna ay gabaad ay ka dhigteen magaalada maqele ee gobolka tigraay ee waqooyiga dalkaasi etoobiya warkii habeennimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba habeennimadan halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar anteen oo dhanka farsamada iyo iskudubriidka waxaa iga saacidayay saaxiibkaiyo farsamayaqaano joker cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee ww dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba
One eight nine forty five FM radio.